بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا casharkaynu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo sagaalaad min suurati الnisaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaadili ilaa an takuuna tijaarata can taraadin minkum walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima
ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo laa taakuluu ha culinnina amwaalakum xoolihiinna baynakum dhexdiinna ha ku culinnina bilbaaili wej baaila kuwa iimaanka laga helay ilaahay rumeeyey iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam xoolihii dhexdiinnaha si baaila ha ku cuninina barkiin yousan barka kale xoolahooda si baaila ku cunin waa dariiq kasta iyo waddo kasta oo a qof xoolihii ku isticmaasho sharciguna uusan bannayn kow xoolo la xaday qaab xadid ah xadiddu waa noocyo badan tahay buu xoolihii qofka ku qaatay qaab khayaanaa buu ku qaatay xisaabaadkii waxba iskugu dhuftay qaab qasbi iyo dhaca buu ku qaatay qaab riba ah ribo buu ku qaatay qaab qamaar ah qamaar buu ku qaatay iyo wixii la mida intaasoo noocba waxa weeyaan waa waddooyinka la joojiyey oo la xarimay ilaa an takuuna tijaaratan ilaadu waa isticlaamu qadicee bimacnaa laakiin weeye laakiin hadday tahay tijaaratan an takuuna tijaaratan oo can taraadin minkum iskala raali noqosho ah idinka xaggiinna ka ahaata wixii ahaada dariiq sharciya oo wanaagsan oo tijaara iyo wax kale bedelasho ah iyadu fajaa'izatun baa meesha kugu jira waa idiin bannaantaha wey qofka xoolihiisi baa qaadata laakiin wadda nadiifay kugu soo gashay xabaa kaga bedelata waa ka daynsatay waa ka gadatay taas waa dariiqo mashruuca weeyaan taa sameeya taasaa laydiin ogolya ama fafcaluha taa sameeya ama fahaadihi jaa'izatun taasaa idiin bannaan taa waa laydiin ogolya ilaa an takuuna tijaaratan can taraadi minkum waxaa kaloo laysku tilmaamayaabaa lagu leeyahy qofku inuu waxa soo gelaya macnaha dariiq istibdaal ama ciwad ay ku soo galaan maalan qofkaani haddii uu qof xurmaynayo u tago kaasuu wuxuu rabaa inuu shay ka qaato ama wuxuu isleeyahay hebel baa shayga wax badan kaa dhimaya ama ka qaadan kadhaa u tag meeshaasuu tegaya waxbuu rabaa inuu ka soo gato qofkaan markii loo tago wuxuu isleeyahay qofkaani waa qofkii hebel ahaa ama waxaas kugu lahaa ama ixtiraamkaas wixiiba si qumanna dadka kale uga gadi lahaa ugama gadi karo ka waxaa la tilmaamayaa baa layidhi inay macnaha ku dadaashid inay si nadiif wax kugu soo galaan oo ah ilaa an takuuna tijaaratan can taraadi minkum aa ku dadaashay qofkaan shayga boqolka siisan lahaa boqolkii siddeetan kaa siinaya adiga dartaa iyo culays aa ku haysid inaadan maaragtay qaabkaa isticmaalin waay ayb qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa taqtuluu anfusakum naftiinna halaynina dadka wax laynaya qofka kaloo ay dilayaan wuxuu ka dhigan yahay isagoo qofku naftiisi dilay waa dadka muminiin kaliya laga hadli maayo xataa wixii weeye bashariyada ciddii in lala jihaado la baneeyey wixii aan ahayn oo dhan dadkii maadaama isku hal naf laga abuuray isku aabbiya hooye yihiin war naftiinna ha dilinina baa leeyahy ina allaha ilaahay kaana wuxuu aaday bikum idinka raxiima mid idiin naxariisasho badan inaa adigu naftaada dil iskugu sababowdid oo toora inta issoo qaadi isdishid oo dab isku shidid oo gaas isku bilbishid oo macnaha adigu sun cabtid taasna hadda laguma ogola naftiinna ha dilinina baa leeyahy walaa taqtuluu anfusakum waay ina allaha ilaahay kaana bikum raxiima qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waman yafcal qofkii sameeya dalika arrinkaas cudwaana liajli cudwaan collaytan darti iyo waulma liajli ulmin dulmi dartiis oo waa daalika waa kay wixii ilaahay ka xarimay qofkii sameeya cudwaanan wadulman waa maxay sahwi maaha khada iyo gaf maaha ismoodsiis maaha waa si kas ah isagii baa isdilaya isagibaa qaab baadila xoolihii dadka ku cunaya cunid baa hadda aayadda cabiday yaa ayuha aladiina aamanu laa ta'kuluu amwaalakum hadduusan cunini oo dhul kala baxo ama guri ka dhisto ama akoon ku shubto waa isla sidii dadku inta badan waxay wax u tabcayaan muhiimadda u weyn waxay ku noolaadaanoo cunaan bay raadinayaan ee qaab kasta iyo wej kasta oo lagu qaato oo muxarama waa isku mid waman yafcal dalika cudwaanan wadulmaa qofkii sidaas sameeya fasawfa nusliihi fasawfa saman dambaa nusliihi isaga gelin doonaa ee ku gubi doonaa waa gubid iyo gelin wada socota naar naara naar baan gelinaynaa kuna gubaynaa wey wa kaana dalika kaasina wuxuu ahaaday cala allahi ilaahay dushiisa yasiiraa mid fudud in saa loo galo waa arrin sahlan weeye wax culaysa ilahay xaggiisa kama ahaanin ilaahay wax cajzi gelinayaana ma jiraan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi in tajtanibuu haddii aad ka dheeraataan mu'miniinay kabaa'ira maa tunhawna canhu kabaa'ira maa shaykiisa waaweyn tunhawna canhu xaggiisa laydinka nahyinayo dembiyada laydinka reebayo teeda waaweyn haddaad ka fogaataan nukafir dhaafneen waa dhaafaynaa waa tirtiraynaa cankum xaggiinna sayi'aatikum sayi'aadkiinnaanu idinka tirtiraynaa dembiyadu waa kuwa waaweyn kabaa'ir iyo sakaa'ir kuwaa waaweyn haddaad ka fogaataan sakaa'irta waa idinka tiraynaa fadliga ilaahay iyo raxmaddiisaa lagu baabi'inaya wanudkhilkum idin gelineen mudkhalan mudkhala makaanu gelin kariima ee wanaagsan waxaan idin gelinaynaa makaanu gelin wanaagsan makaan wanaagsan ya waa jannada makaan wanaagsan waa daarulkaraama wanaciim waa jannada weeyaan allatii fiihaa jannada ay dhex taallo maa laa caynun ra'at waxaan ili horay u arag walaa udunun samicat dhegina maqal walaa khadara calaa qalbi bashar binu aadan qalbigiisa aan ku soo dhicin weligeed si kasta haddaa barwaaqo sooran kasta u matelato iyo meel qurux badan iyo barwaaqo waxa weeyaan ma mateli kadhid waxa jannada dhexdeeda yaalla allahuma jcalna min ahli اljanna ya rab اlcaalamiin taasina wata ayb waxaa la leeyahay kabiiradu ibnu cabbaas wuxuu yidhi waa dembi kastoo ilaahay naar ku khatimay markii laga hadlayey ama cara ilaahay lagu khatimay ama lacnad lagu khatimay ama cadaab lagu khatimay dembiga markii la sheego kuwaas la dabageliyey wey saciid binu jubayr waxaa laga wariyey nin baa ibnu cabbaas ku yidhi kabaa'irtu toddobo miyaa markaasuu wuxuu yidhi ibnu cabbaas ila sabci mi'ati aqrab minha ila sabci toddoba boqol bay uga dhowaan badan tahay toddoba anaa kuwa ugu waaweyn waa dembiyadan kabaa'irtaana toddobada ah laakiin kutub khaasaaba laga qoray imaamu dahabi alkabaa'ir kitaab la yidhaahdo qoray ibnu xajar alhaytamina kitaab kasii cajo badan kaas kuwa qoray oo la yidhaahdo azawaajir can ikhtiraafi alkabaa'ir oo muhiim jiddan allah yastaqni canhu aalib cilmi haddaba qofku mar hadduu istikfaarsanayo toobad keenayo laa kabiirata maca istikfaar walaa sakiirata maca israaran waa layidhi wax dembi yaraa ma jiraan mar haddaad dembigii daa'imsan tahay ilaa wixii daa'imnimadaasaa kabiiro u gudbinaya haddaa mar soo hadba toobad keenaysidna waxba kabiiro kugu noqon mayaan hadba waa ka toobad keenta imaam qurdubi baa taasna soo raraya qaala tacaala ilahi wuxuu walaa tatamannaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacd qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tatamanaw ha tamaniinina maakii fadala allaahu ilaahay uu fadilay bihi maagaba bacdakum barkiin ku fadilay calaa bacdin barka kalena kaga dul fadilay taa waxba ha tamaniinina aayadda waxaa la yidhi sabab nusuulkeedu wuxuu ahaa umu salama ayaa waxay tidhi yaa rasuula allah ragguu duulaan bay gelayaan iyo jihaad yaa annaguna ma duulayno dumar baan nahay dagaalka ma gelayno heerkaasay dumarkii wanaagsanaa ka fakarayeen wax kasta oo diintu u baahan tahay inay u qabtaan inay ragga sabka la galaan bay tamaninayeen midda kale waxay tidhi annaga dhaxalka bar baan qaadanaa inta ninku qaato ma dhamma ilaahay baa soo dejiyey ayadan walaa tatamanaw ha tamaniinina maakii fadala allahu ilaahay u fadila bihi maagaba bacdukum barkiin calaa bacdu ilaahay qaarkiin qaarka kale wuxuu kaga fadilay xikmad ilaahay baa keentaye yaa waxba ha tamaniinina taas iyada ah taa ha tamaniinina oo waa maxay waxa wey qof baa diinta ku fadilan qof baa adduunyo badan loo dhiibay waxaa la diidayaa taxaasud iyo tabaaqud war haysxasdinina hebel maxaa waxaan adduunyaha loo siiyey hebel maxaa cilmigan iyo diinkan loo siiyey hebel maxaa awlaaddan loo siiyey hebel maxaa xaaskan loo siiyey waxaa lama ogolo waay xasadku waa la diiday dadka ilaahay wuxuu ku kala fadilay in qofka la tamanigu waa maxay ilaahu yaa ka qaado adiga ku siiye wey haddaa dhahda ilaahu anigana halkaa i gaarsiiyo isagoo kale isii taasaa la ogolya laakiin yaa isagana ka qaada anigana isiiya taa wey midda la diiday ama yaa isagana ka qaada anigana xataa haysiinin aan la isiin taas waa tan ugu xun iyaduna tii hore kasii xun tahay baa leeyihi waa xaasiskan ugu xaasisan waay ilaahu hebel xoolaha siisoo kale haddaa isiis aan diinta ugu kaalmeey yaa waa taa dhib ma laha tamanigaa wanaagsan kamashaa la yidhaahda qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lirijaali raggi waxaa u ahaaday nasiibu nasiib iyo dheef baa ugu ahaatay mima ktasabuu waxay kasbadeen walinisaa'i dumarkiina nasiibun baa u ahaaday mima ktasabana wixii iyana ay kasbadeen gabdhuhu qof kasaaba wuxuu kasbaday dheeftiisii ayuu helayaa abaalkiisii iyo jazihiisibuu helayaa khayr hadduu ahaa waa khayr shar hadduu ahaana waa shar was'alu llaha ilaahayna weydiisa min fadlihi fadligiisa ilaahay weydiisa ilahay markaa waa idin siinayaa ilaa waxa weeyaan ilaahay waa kariim waana wahaab siin badana wey waana mid deeq badan ilaahay marka ilaahu fadligaadana sii fadliga ilaahay marka meelaha su-aasha ay ku jidho qur-aanka la marayo ilaahay baa la weydiisaa meelaha ay ku jidho cadaabka iyo ciqaabkuna ilaahay baa laga magan galaa raxmadda ilaahay baa la weydiisaa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday bikulli shayin shay dhammaanti caliima ilaahay waa mid ku ogaal badan wey ilaahay baa dadka dabaqooyinkan ka dhigay dabaqaadkan dadka loo qaybiyey iyo kala sarraysiintan ilaahay baa ka dhigay ilaahayna waa mid caliima waa mid ku ogaal badan qof kasta wax u suubada qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walikullin mid kasta insaan kasta jacalnaa waan yeelnay mawaaliye baan u yeelnay kuwa mawaali ah ee qaraabo ah kuwa la xidhiira mawaali ayaan u yeelnay mawaali waa maxay kuwa casaba ah kuwa qaraaba ah kuwa la xidhiira walikullin mid kasta jacalnaa waan yeelnay mawaaliya baanu yeelnay mimaa kii tarakay ka tageen alwaalidaani labada waalid iyo walaqrabuun waxa weeye kuwaasoo yariuuna dhaxlaya mimaa bay dhaxlayaan tarakay ka tagay oo ka tageen alwaalidaani labada waalid iyo walaqrabuun dee markii hore waxaa jidhay isxulufaysi baa laysku dhaxlay waxaa la yidhi markii dambe qof kasta qaraabo u dhow oo xoolihiisa inay dhaxlaan mudan baa jira oo markaas la yidhaahdo wa ulul arxaam bacduhum wlaa bibacdin suurat lanfaal kuwa qaraabada iyagaa isku owlaysan oo markaa la nasakhay in laysku dhaxlo qaabkii hore ee walaalaynta la walaaleeyey ama xulufaysiga ahaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wladiina kuwa caqadad ay gunuday aymaanukum aymaantiinnu ay gunuday fa aatuuhum kuwaa siiya nasiibahum nasiibkooda siiya kuwaa la xulufowdeen jaahiliga maxaa kula xulufowdeen inaa isdhaxashaan inaa isku hilisaan inaa isdifaacdaan kuwaa iyaga soo maaha dheeftooda siiya wixii awal lagu heshiiyey waxba la burin maayo waay taas waa la sii adkaynaya laakiin wax xilfi cusub laa xilfa fi lislaam mid cusub lama ogola iyo urursamaysi cusub iyo isbahaysi cusub iyo xulufoobid cusub taa lama ogola muslimiintu waa isku mid waa isku hal xisbi weeyaan waayo marka waagii hore islaamnimada bilowgeedii bay sidaan ahayd war kuwaas iyaga ah ay heshiiska gasheen waxooda siiye markii dambena waa la nasqay laba ninoo aan nasab iyo qaraaba ka dhaxayn baa isdhexli jiray waa la nasakh wa ulul arxaami bacdum ulaa bacdin baa lagu nasakh reer madiina markii ay muhaajiriintu u tageen muhaajiriga iyo ansaariga waa isdhexli jireen isagoo qofkan kuwii qaraabadiisa iyo ilmihiisa iyo dadkiisa joogo kan diinta lagu walaaleeyey baa dhaxli jiray nebigu waa isagii rag badan walaaleeyey aan soo marayna alayh sala slam sagaashan nin isku mar shan iyo afartan iyo shan iyo afartan siirada aan ku qaadanayn walikullin jacalna mawaaliya marka in la nasakhay baa la tilmaamay oo sidaa lagu nasay ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay dhammaanteed shahiida muطalica ilaahay waa mid daalacanaya og subxaana wa tacaala ha laynoo caddaynaya hadda raggu inay mas-uul ka yihiin arrimaha dumarka ay tawallinayaan mas-uuliyad inay saaran tahay ragga baa la tilmaamaya danaha dumarka inay hagaajiyaan u qumaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alrijaalu raggu qawaamuuna kuwa qumitaan badan weeye cala annisaa'i dumarka dushooda qawaamuuna qaa'imuuna calayh waa kuwa qumitaan badan ayib wixii wanaagsan bay amrayaan wixii xun bay ka reebayaan way biilayaan way tawjiihinayaan sida qofka madaxda shacabka u tawjiihiyo u maamulo maamuladu wanaagsan baa rabaa qofku reerkii iyo gabdhihii iyo dumarkii iyo dadka mas-uulka ka ahaa inuu u maamulo oo maxay maamulidaa ku timid waa bimaa bisababi maa shay sababkii fadala allahu ilaahay fadilay bacdahum barkood calaa bacdin barka kale bisababi tafdiili illaahi calayhim fadilidda ilaahay fadilay darteed weeye iyo sabab labaad oo ah wa bimaa anfaquu wa bisababi maa anfaquu wa bisababi infaaqihim nafaqaynta ay nafaqaynayaan darteed raggu min amwaalihim xoolahooda raggu iyagaa meher ka bixiya o alaabtii iyo wixii iyagaa laga rabaa labadii isguursatay dhihi mayaan waa isguursanay gabadha adna intaada keen adna in baan keen waaye raggii baa laga rabaa meherkii waa isguursadeene ninkii baa laga rabaa aradbixii isagii baa laga rabaa biilkii isagii baa laga rabaa dayib sidaa mar hadday tahay dee isagoo intaa qabanaya in la yidhaahdo mas-uuliyaddii adigu ma lihid lama dhihinin waxa weeyaan sababtaas waxa weeyaan bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bima anfaquu min amwaalihim waxaana ilaahay siiyey caqli dheeraada iyo tadbiir maamul ay wax ku maamulaan ragga wanaagsan marka dumarkii way xafidayaan way ilaalinayaan way biilayaan way edbinayaan way hagaajinayaan ayib sidaa darteed waa iyada ambiyadii lasoo dirayba nubuwada rag unbaa loo dhiibay imaamada weyn iyo dowladnimada weyn iyagii baa loo dhibay waaye jihaadkii iyagii baa la yidhi gala howlo culculusoo ilaahay dumarka uga naxariisay ilaa suuratu nisaa baan ku jirnaa waxyaalahaas ilaahay baaba uga naxariisay dumarka waxa mushkilo qofkii waddan looga dhigo madax ama madaxweyne ku soo wajahmaya uusan hal shan daqiiqa helayn oo fursad ah yaa waaba looga turayba ayb jihaadkii iyo dagaalkii iyo dhibtii waa looga tur meel kasta maxkamad taagno oo maqaanti u taagno waa looga tur ayib waa kaasa marka qawaamada ragga loo dhiibay waa qawaama oo tashriif iyo ma garanaysaa mas-uuliyadeed qawaama ku amar taaglayn ah oo waxba ma tihidin a maaha ee waxa weeyaan dadka dumarka ah habay maamulayaan waa lala tashanayaa waa inoo imaanaysaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fasaalixaatu gabdhaha wanwanaagsan qaanitaatun kuwa qaanitaada weeye mudiicaad weeye kuwa adeecaya weeyaan xaafidaatun kuwa xaafidaadoo ilaaliya weeyaan ayib waxay ilaalinayaan xaafidaat weeyaan lilghaybi maqnaanshaha waxa weeyaan gabdhahaasi waa gabdha ilaalinaya naftooda marka laga maqan yahay naftooda xumaan iyo faaxishay ka ilaalinayaan maalkii ninkooday ilaalinayaan gogashiisibay ilaalinayaan xoolihii mubadarnimay ka ilaalinayaan iyo wixii ay ku noolaayeen ama biilkoodii wixii la mida ayib waxay kaloo ilaalinayaan xaafidaatu lilghayb waxa weeyaan iyaga raggooda waxa dhex dhaca ya oo waxyaalaha in la qariyo ay waajibka tahay ah waa qarinayaan waa qarinayaan wakaas oo ilaahay agtii dadka waxa ugu shar badan baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin xaaskiisii gaaraya iyana ay gaarayso kabacdina sirtii faafinaya iyo wixii dhex maray ilaahay agtii qofka loogu carada badan yahay oo min ashar الnaasi cinda allahi manzilatan ywma alqiyaama kaa weeye baa li dabada u fiirso waa imaamu muslim baa warinaya xadiidka gabdhuhu waa laba nooc gabdha waa kuwaas qaanitaat xaafidaat lilgayb bima xafid allahu bima kii xafid allahu bixifdi illaahi haa xafididda ilaahay xafiday oo waa maxay iyagaba ilaahay baa xafidayoo raggii baa mas-uuliyaddii loo saaray waxay u baahnaayoo dhan baa loo saaray bimaa xafid allah taasi waa macni ayib ama xafididda ilaahay xafiday oo gabadha wax xafidaysaaye waxa weeyaan xafididdaas ilaahay baa iyadana xafiday subxaana wa tacaala ama ilaahay baa xafidoo ninkeedii ku xafiday ama ilaahay baaba iyadana xafiday oo xumaan ka xafiday markaasaa waxay samaynaysaa wixii la rabay inay xafido ayay xafidaysaa gabdhahaasi waa kuwaas bimaa xafid allaahu bixifd illaahi iyaahuna wey wallaatii gabdhaha takhaafuunaha ka cabsanaysaan nushuuzahunna naashisnimadooda ragguna naashis waa yeeshaan nin naashis ah dumarka keliya maaha dumarkuna naashizaad way yeeshaan naashizo nushuuz ragay dumarka waa ka timaada gabdhihiiba hadda tood baa laga hadlayaa waayo ilaa aayad kale ale wain imra'atun khaafat min bacliha nushuuza hadday ninkeedii naashisnimo uga baqdo taa waa tii ragga midii dumarka hadda ku dhex jirnaa waay wallaatii gabdhaha takhaafuuna a ka yaabaysaan nushuuzahunna naashisnimadooda waa gabdhaha caasiyaadka madaxa adag waa gabdhaha isi sarraysiyo raggooda inay adeecaan iskala weyn waa gabdhaha iskibriya raggiiow gabdhaha noocaasa maxaa samaynasaa bal arag waxaa la samaynayaa waddooyin daawada ku imaanayso oo cajiib ah ilaahay wuxuu yidhi faciduuhunna tillaabada koowaad calaamaadka nushuusnimada gabadhaa markaa ku aragtaan waaniye wacdiye wacdi ilaahay ilaahay ku cabsigeliye wanaaggiiyo khayrka u sheega u naseexeeye waayo aan kala dambayno is-adeecidiiyo wanaag u sheega taas hadday guulaysan weydo wacdigii oo gabadhaasi wacdigiiyo khayrkii ay ka santaagto oo ay dhahdaan wacdi waxba igama gelin wahjuruuhunna gabdhaha ka haajira filmadaajici makaanu jiifka gogasha guriga ka taga maaha oo huteella seexda ama xaafado kala aada gogasha kaga hadhe haajira macnaha gogashii labadii isqabay iskugu dhowaanayeen ha iskugu dhowaanina xaggaa ninku ha uga sii jeesto gogashiisa halkaa ha la tago xaggaa ha u sii jeesto waa isla gurigii dhexdiisa oo waxa weeye haajiriddaas mucaamaladii iyo jimaaci iyo waxaynaysa iskugu imaan weye dhabarka u duwo tilaabada labaadna wataa taas hadday najixi weydo tilaabadaasna hadday najixi weydo oo gabdhihii weli ay markay arkeen labadaa arrimood wacdigiina qaadan waayeen tanna ay ku soo noqon waayaan wadribuuhunna markaas edbiya garaaca garaaca midka qofka inta badan maskaxdiisa u degdegaysa ma aha oo qofku qaar inta qaato uu macnaha bugta ka saaro taa lama ogola taa lama ogola sharcigu taa ma ogola waxa weeyaan sidii macnaha jaahiligu dumarka u layn jiray ama dhaqamo hore oo soo jirayba dad dumarka laaya u jiri jireen ama haddii hadda weli qaar kaba sii jiraba taalnama rabo darbigani waxa weeyaan waa darbi hayru mubarix waa waxaan wax bararinayn waa fasaleeti iyo caday iyo baraxoogaasaa loo laalaabay iyo wax noocaasa weeye ee ma aha garaac kale isaga laftiisuna waa inuu faa'iide keenayo cadaygaa yar gabadha haddii lagu dhufto haddii reerkaba lagu kala tegayo oo ay dhahayso gacantaa laga qaado dhib ka badan imaanayso isagana lama rabo waa laiska daynaya isagaa intaa yaree aan qofka dhibaynoo bannaanayd lafteeda waxaa fiican baa sida axaadiis badan faa'iidaynayso isaga laftiisana in layska daayo ayb markaas garaacaas haddii dad baa bushinaya wixi dhehayaan maxaa cadaygaa yar iyo waxaan yari tarayaan haddii meeshii edbin la rabay qofka qiimaha leh waxaa ugu fiilan canaanasho gacantoo loo taagay yaysanba ku dhicin xataa haddaan cadagii lagu dhufan qofku qof israboo qiimo leeyahay inuu mutaystay in gacanta loo taago markii loo taagay iyadoo aan lagu dhufanba intaas baa edbin ugu filan bis inuu qofkaasi markaas ka soo noqdo waddada ku socdo waa inay keento ama waxaaba jiray dumar u qabay haddaan ninku muruqiisa ula soo bixin oo ninku gabdhaha dumarka xaasaska layn in ninimadiisu ay daciif tahay uusan nin nin ahayn oo meelo waxaa jira dumarka la laayo oo ninkaan xaasaska layn ay dumarku u arkaan bilaashkiis mid aan waxba ahayn marka kuwaa laftoodu sidaa aaminsanaa garaacun bay rabeene in garaaca la yidhaahdo midkaas ma ahayne midkaan weeye midka la ogol yahay hadday garaac rabeen kan looga dhigo waka ayib ilaahay wuxuu yidhi gabdhihii hadday fiicnaadaan marka fain adacnaku hadday idin adeecaan gabadhii waa fiicnaatay wacdigiiba anfacay waa fiicnaatay gogashii lagu kala tegay bay ku soo noqotay way fiicnaatay garaaci yaraaba anfacay hadday idin adeecaan falaa tabquu ha dalbinina calayhinna gabdhaha dushooda sabiila waddo waddooyinka wax lagu dhiba ah oo dambe dushooda ha ku dalbinina ha raadinina hawshii gabadhi waa ka soo noqotay hadalhayn dambe ma jidho awal baa saa samaysay waagi waa adigay saa dhacday intaasoo jeer baa waxaa samaysay waa hawlihii dhammaaday ee qofkaani ka yimid lama soo qaadi karo waa in laga xalaaloobo oo xalay dhale laga noqdo waa in laga soo noqdo weeye khalaas lama laguma soo halqabsanayo wixii dhammaaday waa dhammaadeen ayib falaa tabquu calayhina sabiila waddaha u raadraadinina a ku dhibtaan hadda ka hor baa saa ahayd iyo markii labaad iyo markii saddexaad weeye iyo barnaamijyo maaragtay ee kale oo aad rabtaan inaad ku dhibtaan ha u samaysinina waddo iyo xalaalays wax maaragtay shuruuc wax lagu xalaalaysanayo qodobo hore la cuskanayo ma soo qaadi kadhaan taasina wataa ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliya ilaahay waa mid caliya waa mid sarrayn badan weeye kabiira ilaahay waa mid weynan badan weeye subxaana wa tacaala ayb arka meeshaani waxa weeyaan welilaahi waa allaha sarreeyo weyn ilaahay baa gabdhaha weli u ah wuu ka aargoosanayaa midda xumaanta samaynaysa midda fisqiga samaynaysa waxa weeyaan digniin weeye war islaaliyo weeye duruuqda marka reerka lagu cilaajinayo ee lagu daaweynayo wataas reerkii baan isaynaa qofkii iskaga tago magaaladii ama gurigii iskaga tago duruuqdan dhibta yar baa shareecadu tilmaantay wax lagu daaweynaya weliba duruuqdaasi waa tartiib saasay u kala horeeyaan saasaa loo kala nadaaminayaa wey saasay u kala horeeyaan wacdigii haajiridii garaacii aan waxa dhibaynin wataas waxaa kaloo la sheegayaa haddii ninkii la yidhi xoogaa inaa wax garaacdid baa lagu ogolaado edbin yara waxaa la in allaha caliyan kabiira qudrada ilaahay oo adiga awooddaada ah qofkaan dumarkaa rabtay inaad ka cadgoysato oo dishid oo dhibaataysid adigana ilaah baa ka awood badan haddaad ku amar taaglaysid qofka ducafada dhibood dulmiya in allaha caliyan kabiira in allaha kaana caliyan kabiira ilahay waa ku ogyahay wey haddaa adigu awood isbiday waa laga awood badan yahay wey taasna waa goodigaas wey qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi wain khiftum haddaa ka cabsataan shiqaaqa baynihimaa labadii isqabay khilaafka dhexdoodaa fabcafuu dira diriddu waa waajib diridda hore xakaman mid xaakima oo min ahli ninka ehelkiisaa iyo xakaman mid xaakima oo min ahliha gabadha ehelkeeda inuu ninka ehelkiisa qof ka socda iyo gabadha ehelkeeda ka socda reerka haddii khilaaf galay loo diro labadaa qof inay labadaa qoys noqdaan waa sunni laakiin diridda hore waa waajib saa u kala qaado laba qof baa la diraya labadan qof waxaa laga yaabaa labadaan isqabay khilaafkooda soo galay suuqa iyo wadanka waxaan la sheegayo suuqa soo galay arrintu inaysan ahayn wax hoose oo qarsoon inay isku hayaan sheeko kalena suuqa soo gashay waxaa sheekadaa kale ogaan kara xalkeeda gaari kara qof gabadha ehelkeeda aysan wax ka qarinayn qof ninka ehelkiisa aysan wax ka qarinayn markii xalkaa la helo in yuridaa hadday doonaan labadii xakam ee loo diray islaaxan wanaajin yuwafiq illaahu ilaahay baa waafajinaya baynahumaa dhexdooda bal hadda halkan u fiirso haddii labadii xaakim wanaag iyo heshiisiin iyo islaax rabaan ilaahay labadooda waa waafajinaya labada damiir labadiiba xaakimiinta u celin labada zawja waa u celin kadha in yuridaa islaaxan labada isqabtay hadday islaax raadinayaan yuwafiq illaahu baynahuma ilaahay waa waafajinaya haddana labadiiba zawjeenkaan u celin waxaa kaloo u celin kadhaa in yuriidaan labadii xaakim hadday doonayaan islaaxan wax islaaxin yuwafiq illaahu baynahuma labadii zawj ilaahay waa waafajinaya xalka reerka waa la helaya ama sidaa cagsigeed afartaasaa kugu jira in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman khabiira laakiin labada qof hawshaba loo dira hadday rabaan inay wax kharibaan iyo dadka dadka dhex galo xaasaska iyo isku dira ragga qaba iyo dhibaatooyinkaas kuwaasi waxa weeyaan dee waxba ma hagaagayo in yuriidaa islaaxan maaha in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliiman ilaahay wuxuu ahaaday mid caliima khabiira weliba arag haddaad reerka shar la dhex gashaan hadde ilaahay waa caliim khabiira ogaada dadka dadka isku fidneeyo dadka kala tuuro oo dadka isguursaday ama kala fitneeyow dhibaatada iyo khilaafka dadka ka dhex abuurow isku dirow in allaha kaana caliiman khabiira darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab